halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxayn sifaha mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii ahdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhrista ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraad ah iyo weliba qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatidu ay ku badan tahay dadka dhexdiisa
maryamo bikraba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisii yahay iyadoo rag mogbay malaa'ig salaanto markaasay urowdo mucjisii yahay markuu yuusuf arkuu kamar luumayo markaasay caddeeyeen mucjisii yahay idintii masiixa maqaawiir arkeenu markaasay caddeeyeen mucjisii yahay boqorkii maqlay baa urogoodayo micnuhu la yaabo mucjisii yahay markaasaa la yaabo mucjisii yahay goraadii loo arko guddigii dhasho misbaax baa laguudu mucjisii yahay
markii noogu dambaysay waxaannu soo gebagabaynay zabuurka afartan iyo siddeedaad oo isaga ku saabsanaa furashada ugu dambaysa taasoo ay nebiyadu sii sheegeen markaasoo reer banu israa'iil ay wareemi doonaan quruumaha kuwo badanna ay dhiman doonaan waxaana u imaanaya masiixa oo kolkii labaad soo noqonaya wuxuuna ka samata bixinaya cadaawayaashooda zabuurka sagaal iyo afartanaad ayaa wuxuu ku soo dhammaanayaa qaybtii ku saabsaneed baxniintii waxaannu soo aragnay sida ilaah kuwa sharka leh uu ula macaamiloonayo iyo weliba abaalmarinta kuwa xaqa ah waxaannu soo aragnay sida ilaah kuwa sharka leh uu ula macaamiloonayo iyo weliba abaalmarinta kuwa xaqa ah waxaan aragnay in ilaah uu hoggaamiyo dadka isaga ka fogaaday oo dhulka ka baxay waa reer banu israa'iile wuxuu u muujiyey waxa isaga uu doonayo wuuna soo dhoweeyey kuwiisa inkastoo garashadooda ku saabsan xaggiisa ay yarayd wuxuuna ilaalinayaa sida qorniinku uu leeyahay wakhtiga dhibka weyn uu la soo gudboonaado dunida isla sidii uu yeelay markii dadkiisu ay joogeen dalka masar oo ay reer masar hoos joogeen haddaba zabuurkan wuu ka duwan yahay habka ilaah uu ula macaamiloodo kuwa sharka leh iyo kuwa xaqa ah sidaan horay u soo aragnay waa aragti kale oo ka duwan tii hore laakiin isku si un ah waxaase laga eegayaa dhinac kale zabuurkan wuxuu ina tusayaa sida hawada beenta ah ee hodantinimadu ay tahay iyo weliba kuwa hodantinimada ku faana zabuurkan wuxuu u muuqdaa mid casri ah markaad eegto malooyinka dadka laakiin waa mid ay tahay in la siiyo aragti gaar ahaaneed maalmahan aynu noolnahay haddaan idin bilowno zabuurkan sagaal iyo afartanaad ayaannu eegaynaa baalka toddoba boqol afar iyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan dadyowga oo dhammow bal tan maqla dunida kuwiinna degganow kulligiin dhegta udhiga kuwiinna hoose iyo kuwiinna sare taajirrada iyo masaakiintooy dhammaantiin wada maqla afkaygu wuxuu ku hadli doonaa xikmad qalbigayguna wuxuu ka fikiri doonaa waxgarasho xujadayduna waxaan ku muujin doonaa kataaradda haddaba nin mufasiriinta ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay kuwiinna iminka ku nool dunida halka qorniinkuna uu leeyahay dunida kuwiinna degganow waa run sida ninka mufasirka ahi uu yidhi waxaa lala hadlayaa kuwii maalintaasi degganaa oo ay ku socotay sabuuradu waayo kuweenna maanta nool weli ma aynan dhalan inkastoo masaal ahaan sabuurku uu saamaynayo xitaa kuwa maanta nool markiise sabuurkan aad u fiirsato wuxuu sabuurluhu marag uga dhigayaa abuurista ilaah ballankii ilaah uu siiyey dadkiisa waxaan ku arki doonaa cutubka koowaad waxaan ku arki doonnaa cutubka koowaad ee kitaabkii ishaaciya xaal arrinkan ku saabsan waxaan kaloo ku aragnay arrin kan oo kale ah kitaabka sharciga ku noqoshadiisa waxaad kaloo xusuusanaysaa in ilaah diyaar uu u yahay inuu dadkiisa dhulka ku soo celiyo kaasoo uu ka ballanqaaday wuxuu kaloo u sheegayaa shuruudaha ay ku degganaanayaan dhulka waxaa markaasi loo rogayaa qisadii qasiido marka sabuurluhu uu qaadayo gabaygan ku qoran sabuurka sagaal iyo afartanaad waxaa kaloo jiray mar kale oo laga bixinayo reer banu israa'iil dhulka oo ilaah wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii ishaaciya cutubka koowaad aayadda labaad in dadkiisa laga saaro dhulka waa amar ku yimid caddaalad iyo xaqnimo oo wuxuu haddaba marag uga dhigayaa dunida iminka ilaah baaq kale ayuu soo jeedinayaa in adiguba aad u maqasho waxa ay suuragal tahay in xitaa adigaba ay dhib kugu hayaan oo wuxuu leeyahay sida ku qoran sabuurka sagaal iyo afartanaad aayadda shanaad sida tan haddaba bal maxaan u cabsanayaa wakhtiga shar jiro markii xumaanu cirbahayga ku wareegsanto waxaad isla markiiba la yaabaysaa kan su'aashan dadka weydinaya ma waxaa su'aashan isweydinaya sabuurlaha mise waa su'aal kuwa hantida leh ay isweydinayaan laga yaabo in su'aashani ay isweydinayaan kuwa xaqa ah oo dhibaatidu ay ka soo gaartay gacmaha kuwa sharka leh ama ay isweydinayaan kuwa dadka maanta kuwaasoo la dhibayo waxaan markaasi rumaysanahay in su'aashan uu isweydinayo kan miskiinka ah haddaba waxaa dad badan oo sabool ah ay isweyddiiyaan waxa ilaah kuwa hantida leh uu ugu oggolaado inay la baxsadaan hantida khiyaanada ay ka tabceen iyo weliba xumaanta kale ee ay samaynayaan waxaa la ii sheegay nin hanti leh oo soomaali ah oo toddobaad waliba naag cusub guursada markii uu toddoba maalmood oo keliya uu haysto naagtaasi ayuu furaa oo mid kale guursadaa hantida uu leeyahay ninkani isma beddesho oo aad iyo aad buu hodan u yahay marka ay intan inoo joogto sheekada bal aannu eegno waxa sabuurluhu uu ka leeyahay shakhsiga caynkaas oo kale ah waxaanan ka eegaynaa baalka toddoba boqol afar iyo soddon ee axdigii hore sabuurka sagaal iyo afartanaad aayadaha lix ilaa toddoba waxaana qoran sida tan kuwa maalkooda isku hadlaya oo ku faana hantidooda faraha badan midkoodna walaalkiis ma furan karo daraaddiisna ilaah madax furuusho uma siin karo waxaa halkaasi ka muuqanaya si kasta ee qofkaasu taajir u yahay ama inta hablood ee uu bishiiba guursanayo macno ma lahan laakiin sinaba kuma iibsan karo nabaaddiinnada ilaah haddaba isaga iyo kan miskiinka ah isku sibay ugu imaanaysaa badbaadada waa haddii uu dan ka leeyahay ma jiro wax laga aqbalayo oo lacag ah ee uu ku iibsan karo badbaadada ilaah qofka hantida leh weligii heli maayo badbaadada ilaah haddii ay la tahay inuu iibsan karo badbaadada ilaah ama camallo uu sameeyo uu ku helayo waxaa rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka afaraad aayadda shanaad sida tan laakiin kii aan shaqayn ilowsa rumaysta kan xaq ka dhiga kuwa aan cibaadada lahayn rumaysadkiisa waxaa lagu tiriyaa xaqnimo waxaannu haatan soo gaarnay aayad qaanso la geliyey oo waa aayadda siddeedaad waxaana weeye waayo furashada naftoodu waa qaali aad iyo aad kumana filna weligeedba haddaba waxaan arkaynaa in kan hodanka ah aannu lacag ku iibsan karin badbaadada ilaah mana jiro qof iibsan kara aayadda sagaalaad ee zabuurka sagaal iyo afartanaad ayaa wuxuu leeyahay inuu isagu weligiis sii noolaado oo aannu halligaad arkin weligiis markii aayaddan aad u fiirsato waxaad arkaysaa inay daba socoto tii siddeedaad oo haddii aan idinkala dhigo waxay leedahay ninka hodanka ah badbaado lacag kuma iibsan karo badbaadaduna waxa weeye inuu isagu weligiis sii noolaado oo aannu halligaad arkin weligiis marka halkaasi waxaa ku cad in qofka isku halleeyo hodantinimadiisa oo aan ilaah ka fikirin hadduu doonana toddobaad waliba aroos cusub ha galee inaannu lacagtiisa badan aannu badbaado ku helaynin hase yeeshee sida badan kuwa hodanka ah waxay u dhimanayaan sida dadka kale laakiin markii ilaah horti la geeyo oo uu qofka dhinto waxaa caddaan ah inaannu ka fursanaynin cadaab ciise masiixna taasi wuxuu inoogu caddeeyey masaalkii ku saabsanaa ninkii hodanka ahaa iyo laasaros oo isaga ahaa nin hanti fara badan lahaa sida ku qoran injiilka sida luukas oo u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa lix iyo labaatan haddaba ma jiro nin si kastoo ay hantidiisu u fara badan tahayba furan kara ama baxsan kara nafsaddiisa si uu ku helo nolosha daa'imka ah haddaan horay idinku sii wadno zabuurka sagaal iyo afartanaad ee baalka toddoba boqol soddon iyo afar ayaa waxaa ku qoran aayaddiisa tobanaad sida tan waayo isagu wuxuu arkayaa inay dadka xikmadda leh wada dhintaan iyo in nacasyada iyo doqonnaduba ay wada baaba'aan oo ay maalkooda kuwa kale uga tagaan haddaba micno yeelan mayso sida aad u ururiso lacag iyo hanti ha yeeshee suuragal ma ahan inaad lacagtaada qabriga la gasho waa hubaal in aad kuwo kale uga tegayso haddii aad ubad lahaynna waxaa iska qaadanaya kuwa shaqaalaha ku ah adiga ama kuu shaqaynayey waxaa jira haddii nin ka mid ah shirka dheef wadaag ah oo uu dhinto kuwa u dhow ayaa kala qaybsanaya lacagtiisa oo waxay leeyihiin nin dhintay kabihiisaa dhaama ama nin dhintay kabihiisaa ka roon saaxib waa hubaal in lacagtu aanay dadka siin karin badbaado iyo nolosha daa'imka ah waa wanaagsan tahay kuwa hantida haysta inay marka hore runta baaraan markii ay arkaan in nolosha daa'imka ah rumaysadka masiixa lagu helo ay markaasi go'aan gaaraan oo hantidoodana ay uga tagaan kuwa masiixiyiinta ah si howlaha ilaah loogu qabto haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda kow iyo tobanaad ee zabuuradda waa cutubka sagaal iyo afartanaade waxaa qoran sida tan waxay ismoodsiiyaan inay guryahoodu weligoodba sii jirayaan iyo in meelaha rugtooda ahu ay sii raagayaan tan iyo qarniyada oo dhan oo hululkoodana way isku magacaabaan waa run in dadku ay isku magacaabaan dhismayaasha iyagu ay leeyihiin waxaanan u malaynayaa taasi in aan la diidi karin haddaba in guryaha laysku magacaabo qiimi ma lahan waayo maalin baa gurigaasu uu dumayaa oo haddii uu dumo magacaagiina waa la dumayaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa zabuurka sagaal iyo afartanaad aayaddiisa saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan jidkoodana waa kalsoonidooda nacasnimada ah laakiin dadka iyaga ka dambeeya ayaa hadalkoodii u boga maadaama hadalkaasu runta uu ku sallaysan yahay ayaa waxaa hoos ku qoran hadal kale oo yaab badan oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka afartan iyo sagaalaad aayadda afar iyo tobanaad sida tan iyagu waxa weeye arishii oo loo wado oo waxaa sida ari jir u ahaan doona dhimasho oo kuwa quman ayaa iyaga subaxda u talin doona oo quruxdoodana waxaa baabbi'in doona shi'ool inaanay iyagu rug yeelan innaba haddaba ereyga aayadda afar iyo tobanaad ku qoran waxa weeye shi'ool oo lagu fasiro kuwa iilka la geeyey kuwa hodanka ahina sida idaha qalliinka loo wado oo kale ayaa la geynayaa shi'ool macaani ahaan waxaa la leeyahay arijirradooda ayaa dhimashada u horseeda daa'uudse waa nebi daa'uud wuxuu leeyahay rabbigu waa arijirka i jira sida ku qoran aayadda koowaad ee zabuurka saddex iyo labaatanaad oo sayidku waa nolol sida yooxanaaba uu leeyahay markaan eegno warqaddiisii koowaad cutubka shanaad aayadda laba iyo tobanaad markaasoo uu lahaa kan wiilka haystaa noloshuu leeyahay kan aan wiilka haysanse nolosha ma leh arijirka aan macnada lahayn wuxuu horseedaa dhimasho oo waxaa la leeyahay oo waxaa sida arajir u ahaan doona dhimasho waxaa kaloo laynoo sheegayaa in quruxdooda qabriga uu cuni doono dad badan baa qurxinta jirkooda lacag badan ku qarashgareeya laakiin su'aashu waxay noqonaysaa sida jirkoodu uu noqonayo dhowr sannadood kadib markii iilka la geeyo haddaba dhimashadu ma ahan wax u taagan quruxda haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka zabuuradda waa zabuurka afartan iyo sagaalaad aayaddiisa shan iyo tobanaad waxaa qoran sida tan laakiin ilaah naftayda wuu ka soo furan doonaa xoogga shii'ool waayo wuu i aqbali doonaa haddaba marka ereyga sellaah la qoro waynu garanaynaa in xoogaa la hakanayo oo laga fakarayo wixii la yidhi waa sellaah waxaana weeye in ilaah oo keliya uu badbaadin karo nafsadda haddaba ahmiyadda noloshan ma ahan in aad hodan tahay iyo inaad fakhri tahay marka ugu dambaysa markii aad dhimato oo wakhtigaagu uu dhammaado ayaa ahmiyaddu ay noqonaysaa inaad ogaato in kuwa la furtay aad ku jirto iyo inaad rumaysan tahay masiixa haddaan soo koobno zabuurkan ayaannu eegaynaa cutubka afartan iyo sagaalaad aayadaha lix iyo toban ilaa labaatan waxaana qoran sida tan ha baqin markii mid taajiroobo oo ammaanta reerkiisu aad u korodho waayo isagu markuu dhinto waxba sii qaadan maayo oo ammaantiisuna ka dabageli mayso iilka inkastoo uu naftiisa u duceeyey markuu noolaa oo dad adiga ku ammaanayo kolkaad wax wanaagsan isu samaysid isagu wuxuu u tegi doonaa qarniyadii awowayaashiis oo iyana weligoodba iftiinka malax ay arki doonaan ninkii sharaf leh oo aan garaad lahaynu wuxuu la mid yahay sida xayawaan iska baaba'a waa hubaal in kuwa tujaarta ahi ay la baxsadaan dilka iyo waxyeellada ay dadka kale ku samaynayaan waxaa kaloo ay qabtaan jagooyin sare kuwa saboolka ahina waxba kama helaan dunidan waxaanan rabbiga ugu kalsoonahay waxa weeye inuu i qaabili doono oo uu xaq iga dhigi doono waxaan kaloo ogahay in dunida maanta ay jiraan fikrado aad u badan oo ku saabsan in dadku berigii hore ay xayawaan ahaan jireen hase yeeshee kitaabku wuu ka duwan yahay oo wuxuu inoo sheegayaa in ilaah u abuuray xayawaanka oo dhan dadkana uu araggiisa ka abuuray kaasaana ah wax la isticmaali karo oo ka daadegaya maanka qofka caadiga ah wax kastoo ay yidhaahdaan qiimi ma lahan runtuna waxa weeye in ilaah majaraha uu u dhigay dunida oo isagaa uumay wax waliba ee dhexdeeda yaalla hal baanse idinka digayaa haqalqalina haddii aad aragtaan kuwa maalka faraha badan haysta oo sharka ah maxaa wacay ilaah baa majaraha haya waxaa halkaasi ku soo dhammaanaya zabuurkii sagaal iyo afartanaad oo aynu kaga hadlaynay waxyaabo badan oo ku saabsan kuwa sharka leh iyo haddii ay helaan badbaado ama ay la baxsanayaan falalka sharka ah ee ay had iyo goorba samaynayaan waxaannu iminka soo gaarnay zabuurka kontonaad oo qayb ka ah kitaabka axdigii hore wuxuuna ka bilaabanayaa baalka toddoba boqol shan iyo soddon ee ahdigii hore wuxuuna ka hadlayaa hal mawduuc waxaana weeye zabuurkan mid xukun ah haddaba zabuurkani waxa weeye kii ugu horreeyey ee reer aasaaf ay tiriyaan intii aynu zabuuradaha akhriyaynay aasaafna wuxuu ahaa muustikiiste wuxuu ka mid ahaa saddex walaalo ahaa oo madax ka ahaa macbudka waxay kala ahaayeen haamaan aasaaf iyo eetaan zabuurkan waa zabuur ka hadlaya xukun weyn oo dunida ku soo socda wuxuuna muujinayaa ilaah oo u imaanaya inuu si xaq ah u xukumo dadkiisa oo weliba uu xukun dusha uga tuuro kuwa sharka leh haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka waa zabuuradda kontonaad aayadaha kow ilaa saddex waxaa qoran sida tan ilaah oo ah ilaaha rabbiga ah ayaa hadlay oo qorrax soo baxa ilaa qorrax dhaca dhulkuu u yeedhay siyoon oo ah meesha quruxda kaamilka ah ayaa ilaah ka soo iftiimay ilaaheen wuu imaan doonaa iskamana aamusi doono hortiisa ayaa dab wax baabbi'in doona hareerihiisana waxaa jiri doona duufaan weyn haddaba horudhaca zabuurkan wuxuu inoo sheegayaa in ilaaha qaadirka ah uu imaanayo waa filasho guul iyo ammaani ay ka muuqato oo ay leeyihiin kuwa ilaah ka cabsada maalin ayaannu arki doonnaa hadduu eebbi idmo rabbiga taasina waa waxa ay sugayaan rumaystayaal fara badan haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran zabuurka kontonaad aayaddiisa afaraad sida tan isagu wuxuu u yeedhi doonaa samooyinka sare iyo dhulkaba inuu dadkiisa xukumo aawadeed markii ilaah uu u diyaargaroobo inuu wax xukumo wuxuu doonayaa markhaatiyo fara badan inay halkaasi joogaan si ay hubaal uga dhigaan in ninkaasu xaq ku yahay wax kasta ee uu sameeyo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka kontonaad aayadda shanaad sida tan oo wuxuu odhan doonaa quduusiintayda ii soo wada ururiya kuwa ahdi igula dhigtay allabari haddaba kuwa allabariga wax kula dhigtay waa reer banu israa'iil dhegaystayaal markaad runta doonaysaan haddaan horay idinku sii wadno aayadda lixaad ee zabuurka kontonaad waxaa ku qoran sida tan oo samooyinka ayaa xaqnimadiisa sheegi doona waayo ilaah qudhiisu waa xaakin waxaa xaakinka noqonaya sayid ciise masiix oo waxaa injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shanaad aayadda laba-iyo labaatanaad ay leedahay sida tan aabbuhu ninna ma xukumo laakiin xukunka oo dhan wuxuu siiyey wiilka haddaan horay uga soconno ayaannu iminkana eegaynaa zabuurka kontonaad aayaddiisa toddobaad ee baalka toddoba boqol shan iyo soddon waxaana ku qoran sida tan dadkaygiyow imaqla oo anna waan hadli doonaa israa'iilow imaqal oo anna waan ku markhaati furi doonaa anigu waxaan ahay ilaah oo ah ilaahaaga haddaba ilaah wuu u markhaati furayaa waayo iyagu waxay imaan jireen macbudkiisa oo ay howlo kala duwan ka hayeen haddaba mid baa ilaah uu doonayaa intaadan bilaabin caabudista marka hore waa inaad hubisaa inaad ilaah u caabudayso hab uu raalli ka yahay markaas ka bacdi ayaad ku biiri kartaa mu'miniintiisa kiniisadaha jooga haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadaha siddeed ilaa toban ee cutubka kontonaad waxaa qoran sida tan anigu kugu canaanan maayo allabariyadaada oo qurbaannadaada gubanuna had iyo goorba hortayda yaalliin reerkaaga dibi ka qaadan maayo xerooyinkaagana orgi kala bixi maayo waayo xayawaanka duurka jooga oo dhan anigaa iska leh iyo xataa xoolaha kunka buurood jooga oo dhan ilaah haddaba wuxuu leeyahay markii aad xoolaha bixinaysaan ma anigaad wax isiinaysaan wuxuu leeyahay war miyaydnaan ogeen in xayawaanka duurka oo dhan anigu aan leeyahay waxaana hadalladaasu ay ina xusuusinayaan kuwii yeremiyaah markaasoo uu lahaa sida ku qoran waayo waagii aan awowayaashin dalka masar ka soo bixiyey kalama hadlin kumana amrin wax ku saabsan qurbaanno la gubo iyo allabaryo toona laakiin waxaan iyaga ku amray oo aan ku idhi codkayga dhegaysta oo anigu waxaan idin noqon doonaa ilaah idinkuna waxaad ahaan doontaan dadkayga oo ku socda jidkii aan idinku amray oo dhan si aad u nabdoonaataan waxaa kaloo la mid ahaa nebi miikaah inkastoo aynaan idin akhrinaynin haatan oo isaguba ku hadlay hadallo ceynkan oo kale ah sida ku qoran kitaabkii miikaah cutubka lixaad aayadaha lix ilaa siddeed ee baalka kun boqol konton iyo sagaal ee ahdigii hore haddaan horay idinku sii wadno ayaannu eegaynaa cutubka kontonaad aayadda laba-iyo tobanaad waxaana qoran sida tan haddaan gaajaysanahay kuuma aan sheegeen waayo dunida iyo waxa ka buuxaba anigaa iska leh haddii ilaaha abuuraha ahay cunno uu doonayo innaga inooma sheegteen haddaan horay u sii ambaqaadno dhegaystayaal ayaannu hoos ugu daadegaynaa kitaabka oo waxaannu eegaynaa cutubka kontonaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo ibari maalinta dhibi ay jirto oo anna waan ku samata bixin doonaa kolkaasaad i ammaani doontaa ilaah wuxuu dadkiisa weyddiisanayaa inay marka hore u yimaadaan laakiin ilaah wuxuu doonayaa inuu xukumo kan sharka leh wuxuuna leeyahay dooni maayo inaad dembiyadaada la baxsato haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka waa zabuurka cutubka kontonaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa laba iyo labaatane waxaa qoran sida tan waxyaalahaas baad samaysay oo anna waan iska aamusay waxaad moodday inaan ahay mid kula mid ah laakiin waan ku canaanan doonaa oo iyaga ayaan indhahaaga hortooda ku hagaajin doonaa kuwiinna ilaah iloobayow bal waxaan ka fiirsada waaba intaasoo aan cadcad idin jeexjeexaaye oo aad oo aad wax idin samato bixiya weydaane waxaana haatan laynoo sheegayaa jidka badbaadada sida ku qoran aayadda ugu dambaysa ee zabuurkan kontonaad waxaana weeye sida tan ku alla kii allabariga mahadnaqidda bixiyaa waa i ammaanaa oo kii socodkiisa si quman u hagaajiyana waxaan tusi doonaa badbaadinta ilaah xiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sariyow masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin